kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si walo aad noo maqlaysaanba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka fanka iyo suugaanta oo toddobaad walbahadahan oo kale aad ka dhegaysataan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ibraahim ismaaciil sugudleh sooraan marka hore waxaad ku soo dhowaataa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo weliba barnaamijka fanka iyo suugaanta adoo aada u mahadsan
aad iyo aad baan u dhawaad mahadnahaad baan ku salaamaya iyo raadio muqdisho yahay
aad baan idin kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee barnaamijka aad uga qayb qaadatay Em, ugu horreyn eh, waxaad bal iiga warbixisaa taariikh nololeedkaaga maadaama em, marka la wareysanayo dadka fanaaniinta iyo dadka bulshada em, magaca ku dhexle em, alaabo alaabo waxaan weydiinaa taariikh nololeedkooda marka adigu bal waxaad noogu bilowdaa bal waxaad noogu bilowdaa adigu taariikh nololeedkaaga marka hore horta anigu waxaan ku dhashay gobolka togdheer magaalada burco kadibna halkaa inta hore baan joogay Ee, waxaan u badnaa miyiga oo anigu marka hore dee reerkayga miyigu ahaa Ee, mar dambe oo ilaa labiyo toddobaatankii baan soo galay magaalada Ee, een, marka anigu dhalinyaro halkaa ka bilaabay waxbarashadaydii ilaa dugsi sare Ee, dugsigaa sare baan anigu ku ekahay waa hagaag intaa haddii aynu kaga gudubno een, taariikhdaadii iyo xilligaa aad dhalatay iyo gobolkii aad ku dhalatay een, goormo ayaad ku soo biirtay fanka soomaaliyeed ilaa iyo toddobaatankii baan kusoo biiray waa Ee, waxaan ka mid badan noqday koox la oran jiray durdu waxaan markaa haddana aan anigu een, een, een, riwaayadaha eh, la dhigi jiray waadoyn waan la dhigay oo riwaayadii la odhan jiray een, saseega jacaylka waan la dhigay Een, riwa- waadoyn waxaan kale oo la dhigay riwaayadii la odhan jiray yowal qalay waktiga Een, waxaan kale oo la dhigay riwaayadii la odhan jiray een, uu dacar lahaa ee la odhan jiray een, beeray waa run Een, riwaayadahaasoo baan wax kala dhigay laakiin asal ahaan koox ahaan waxaan ka tirsanaa kooxda durdu
een, kooxda durdur markaad ku jirtay ee, sooranow ma waxaad ahayd een, majaajilada hadda aad wado ayaad een, ku dhex jirtay mise waxaad ka mid ahayd raggii heesi jiray ee kooxda ka mid ahaa waxaan anagu ka dhigan qayb ay kooxdu leedahay oo xagga masaajilada oo aniga ee, nin la odhan jiray cabdiraxmaan cabdilaahi oo xayno shanqoole la odhan jiray inta iyada ku iyagaasoo raxiis tahay nin laga waxaan ahay jirayaasha kooxda laakiin marba waxaan ka qayb qaadanayay heesaha ay fanaaniintu qaadayso sida laba heesoo uu qaado shamaali axmed shamaali inaan anigu sameeyo Mhm.
Een, saasoo mid ay ahayd yeereeraydiiye midna ay ahayd soo degay saarkii duleelay soo deg oo uu qaadi jiray shimaali axmed shimaali Een, heesahaasna markii dambe anigu sameeyey laakiin waxaan ka mid ahaa jirayaasha kooxda waa tahay bal een, marka heesaha hadda aad ii sheegtay ee aad ka qayb qaadatay naxasuusi cod ahaan bal naxasuusi mid waxay ahayd een, saarka laga tulo waqooyi heesaan waqooyiga loo yaqaano dhaqankeena ay leedahay waqooyi laga isticmaalo ay een, codkeedu noqonayay idii murigo tanugo habeeniga laga maqnay habeeniga sare ku lumay habibkuna uu dumay ejani kala halaye yeeleheleyii ahaa oo yeeleheleyii ahaa mid noocaasi codkeedu u wade si fanaanabaa qaadilaaa fanaan cod heeso jamniyi waa hagaag sakala waxay soo degay soo degay saarkii duleeda oo soo deg alla soo degay soo degay waa dabal degaadiye soo degay soo deg marka marka dee fanaanka cod kale uu qaadayo waa hees wanaagsan ah markan anagu qaadayo sibay yar tahay hees sibay yar tahay dhib ma lahan ee bal waxaad ii sheegtaa heesaha aad sheegteed ka qayb qaadatay sanadkee bay ahayd waxay ahayd adigu ilaa lix iyo sideetankii meelaha toddoba iyo sideetankii heesaas meelaha meelahaas anigu taarikhdi saas uban ku dhiyaasinay meelaha ahayd kadib kooxdii dee koox dhisan bay ahayd kooxda xagga muusiga ama baarada ama ugu ugu cajaabsan bay ahayd markii dambe heesaanada waxaa noo ahaa shimaali axmed shimaali cabdilaahi shariif baastow saar ramadaan iidi saaraha bukar cabdi dawo saare dawo
oo kooxda durdur waxay ka tumi jirtay baad leedahay huteeladii ugu caansanaa xilligii dowladii dhexe ay jirtay
anigu dee banaan oo weyn ama jiracaan oo la yaqaan idinkana markaana maan ahay laakiin oo rag jirayaala oo aan loo soo dhawaan karin oo sida ay wax u jiraan macalimiina baa dhulka joogay annaga waxaan u taaganahay un meel aar ka kacay asoor farfadhiisay macnihi wixii raggaas markii ay joogeen dee waxba maanaan qaban kari iminkaste
sooranow dhallinyarada iyo dadka intooda badani waxay u maleeyaan dee inaad tahay qof haatan ku soo biiray fanka soomaalida sidaad ii sheegtayna waxaad tahay fanaan hore oo ruug cadaaya bal marka qoladaa iyaga maxaad odhan lahayd sababta qofka haddii isagu isu yaqaan inuu fanaan aana oo dee anigu isuma aqaan laha taariikhda fanka aan soo galna waktigaasay ahayd waxyaabihii fanka aan ku lahaana ee labadaasi waxyaabahan ku sheegay wax la midan buu ahaa iminka haddana waxaan taaganahay annagu bulshada dee waxaan uiyo kaalintii wacyigelinada fanaaninka ay lahaan jirtay waxaanu ka sheekaynaana waa barnaamijyo dhigaya sida sida xun iyo sida wanaagsan sida ay kala yihiin ummadaanay u taala sida wax ugu qabsan lahaayeen bulshada soomaaliyeedna waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaan soomaali waa soomaali dad ummad isku mid ah waxba aan ka lahayn bay nahay dee dhinaca wanaagga markastaa laga taagnaado waa hagaag sooranow haddii aynu dib weliba u milicsanno mar kale taariikhdaadii faneed bal haatan fanku sida uu yahay iyo xilligii soomaalidu isku duubnayd ee halka dowladay ahayd sidii uu ahaan jiray fanku iyo haatan farqi intee leeg ayaa u dhexeeyaad is leedahay ka sooraan ahaan maadaamaad wax badan usoo joogtay wax weyn baa udhexeeya fankii soomaali wuxuu ahaa iduba aan gurigada hor usoo marin oo aan gareenkeed waxa ay samaynayeen heesaa jira muusikaynta isu dhigan oo oo wax muujin kara bay ahaayeen laakiin annagu waxaabaan odhan karraa fanka iyaga dambe dadkii horaa naga boobay murtidii iyo fan wuxuu ahaa waxbaba annaga nooma hadhin meel cidlo adaan wayna boobeeno dadkii horaa na boobay sidii bay naga boobeen raxmadii bay naga boobeen waxbabay sida ma hayno annagu waa annagaasu dhibeedna dee waxaa nagu dhacay haantaahadba qubanaa nagu dhacay fanka dambe laftigii soo baxay ma aha mid ka talaqaan fankii hore sidaa awgeed in badan oo lusan baa ku jirta in fanaanin iyo wanaagsanina way ku jirtaa macnahaaga fankii hore ayaa la boobay oo dee murtidii iyo wixiibaa laga boobay miyaad ka wadaa hayo mid nagagamay tegino laxankii wanaagsanaa horey yidhaahdeen ereyadii wanaagsanaa horey yidhaahdeen hase ahaatee inaanu ku dayan un baa la rabay waanaan ku dayan fanka iyaga dabo haddaanu ku dayano annaga lasii xun baanu ahaan lahay waa hagaag sooraan aniga aad iyo aad baan horta ugu faraxsanahay inaan waraysi kula yeesho oon wax ka ogaado xogtaada iyo taariikhdaadaba shacabka soomaali weyn kaa dhegaysanaya radio muqdisho ee barnaamijkan sida tooska haatan u dhegaysanayaan aad bay ugu raaxaysanayaan sida wanaagsan ee aad nafsadaada uga warbixisay ama aad u faahfaahisay ood uga hadashay xilligaad fanka soo gashay iyo waxyaabihi aad soo martay iyo weliba sida wanaagsan ee bulshada aad u wacyigeliso bal marka haatan burburkii kadib sooraan waxaad ku noqotay goboladii waqooyi oo aad ku sugan tahay haatan khaasatan waxaad joogtaa magaalada burco bal waxaad nooga warantaa waan aragnaa markasta wacyigelinta aad ka samayso baraha bulshada way daawadaan dadka dhegaystayaasha ee radio muqdisho waxaad noo soo qabataa wacyigelinta ugu xiisaha badan ama mijaajilada ugu xiisaha badan mijaajilooyinkaaga oo aad leedahay dadku aad bay u xiiseeyaan oo ay kuugu jecelyihiin marka hore qofku waa mahadsantahay qofka wuxuu sameeyo isaga sida uu wax u saamaynayaan ma arki karo laakiin bulshada ayuunbaa kala xusha riwaayadaha ama barnaamijyada yaryar aanu samayno kuwa aan tiraahdo waa ugu xisaab badan yihiin waa mid tahriibta ah oo ka hadlaya tahriibta oo dhibaato badan dadka marka hore lagu kaxaynayo ee layidoosinayo marka dambena dhibaato la kulmayso waxaa kamid ah barnaamijka deegaanka ee dee nabaadguurka sida dadka nuxuusha shifaa u samaynaya nabaad guurka barnaamijyada macnihi waxa aada usii xiseeya wadankeena waxyaabaha noocaas kuwaasun baa ka mid a
waa tahay waxaan arkay anigu riwaayad yaroo gaaban ama wacyigelin yaroo gaaban oo aad internetka waxaan u malaynayaa aad kaga hadlayso adigoo telefoon haysto inaad inan yar caano ka daadinayso bal marka iyada si fiican iyadana noo fahansiiye waxa weeye dadkeeni markii hore soomaalidu kooba iskaga jirto xilli badan anagu maynaan lahayn markii dambena internetka wuxuu nagu soo kordhiyey mushkilad ah qofku internet buu ku jiraa nin iyo gabadhiisi bay silaaway nin iyo arrimihiisii o dhan way kala lumeen dadki koomay iskaga jiraan waa meel loogu talagalay halkaa in laynagu soo gaaro qofku qofkan ka soo horjeeda xisaanaha facebook kula hadlayaayo hadal ugu jawaabi kari maayo markaan arkay mushkiladan soo korodhay dee waxaan isiri bal ummadaadu koomada siday ugu jirto dunida ilaahay internetka ugu shaqaysataa dee oo cimilo kale iyo waxbay ka kororsataa inaga hebel baa wuxuu yidhi iyo wax lasoo dhigay iyo balaag iyo geel miyuu mataaneeyaa iyo waxaan la garanay baa dadku ilaa aawoodan mashuulku yihiin marka wixii lasoo dhigay baad eegeysa
wixii lasoo dhigay eegeysaa dabeedna qofkaan caan qofka yaran caanaha ka jiray anaga anwaarkayida caanaha iyagun baa saddex galaasman haye dee qofkii sidaasaan isaga oogayda marka saddexdii galaas lacagtoodii waad bixisaan u malaynayaa waxaad kaloo arkaysaa qof aan ogeyn dhibaatadii intay waxa ka daran waxaad arkaysaa dadkii oo sida ay yihiin ummadeeni maanta sida ay tahay adiyaad alla kuu keeni awalba inagoo iska kooma ku jiraan mid labaadna laynoogu soo kordhiyey dabeedna ninbaa beri hees qaadayo markaasuu yihi heeska mariye laxanka mid horaan kasii amaahday markaasana heesku muxuu yahay haddana yaduunyadu internetka naga dhimin kulle maaga badan iyo wajisiyaayi nimankood mukallabuljunuuskaaga wuu yaabay waa dahay
aniga masi caana lacagteeda naga qubtay caanihi caanaha naga qubtay dee balaaga kuwaa naga qubtee ama qubin anigu caanee ee adaa quwana jiiday ama anaa qubin naga tuuro waryahay
anagaa ku arkayno oo adaa jira oo meel kalead ku maqnayde inanta xaqeeda si maad ogeyn be waar waxba kama qubin dee kama qubina war inagaa ku arkaynay waar horta miyaad naayiyahay xaggaa ku qubay anigu caanaa adaa quwana jiiday waxmaan qubine odhadoo waryahe ciddii kaa qubtay doono caanaa ee adaa naga qoyti anugona waxaasana caanaha lacagteeda masi waryahe soo dina cirrada leh xaggaad ku maqan waar waxaan ku odhi
ee yahay aanaan ka qubay si inanta xaqeed annaga halkaasaanu soo soconno maxay goormaa kaa qubade dee mid kuwana jiidaa maada warba waxayeyba macaliyada qaadatay Ma waxaan ku odhi.
markaan caanaha qubay haa dabeedna miyay wada qu- markay adeer ku qubteen ee
miyay nooc mayahan caanuhu dee caana waxay hayeen dhay
maxaad u cabbi weyde haawe dee baan u jiiday war waa loo soo dirtaye Ah, cabowda ha odhanine ah.
inanta yar xaqeeda si
saa nooga jeeda wadi dunidaba abaar baa laga soo baxay kad caanaha ka keentay Mi- misaa lagaa siiyey caanu misay haay intay haay ee saddex galaasay hayeen saddex galaasa Ah.
annaga togordo miya waala tahay wey saddex galaas odhan ma qof yaro intaa leego saddex- naa saddex galaas oo laba g- nusbaydhe nusbaydh ee saddex Waayahay.
galaasay ah ama saddex ha u noqdo ama nusuer ha u noqdaane adaa ka qubae ah wax kastaba ha u noqdaane Ah.
xaq bay u leedahay Eh.
si saddexda galaasay sheegatay inantu waadi adeeraay ma waxaa la arkay inan yaro iyo taa leego saddex galaas sidataa iyo goolantaa waxaan ku odhi xaq bay kuugu yeelatay maadaama tidhay adigoo wax kale ku dhex jira oo maqanba saddex galaas Ah.
saddexda galaas si lacagtooda
saddex galaas erigaa iska ilaali saddex galaas aan aanad soo maalin ee ee aniga lacagta intii heer bay sugayeen waa rune adeer adeer waxaan ku odhi ee odaygu waday meel ku maqane ma xataa maqan ilaahay hadduu kaa siiyo Mm.
qaado weelkaaga gurigeena nayahay ee maxaa qofku waa inuu soo dooni waaya saddex galaas qofka idnaan dugan aaqa heerkee ugu yaray oo u- u- u- iyadoo soo adeegaysay yaa oo oo oyo Hmm.
adeer saddex galaas soo qubtay ma- mi- ma iga daynaysa Waxba kaa deymaynan Ila waa qubteen.
Anaga xoolaha ka waa deymaynan.
xaqeeda si waxba kaa deen mayse
oo waa hawo kalead ku jirtaaye Eeyahay. Eeyahay kaa kaa.
ah Ee wariiba iga qoyla wariiba iga isagooyay.
Mm.
Dee saawuntiya keen.
saabuun maxaya Saawunti.
dee xaq bay kugu leeyso waxaan adigu maamaad geysan Labiga Sii.
intee saabuun layn waxaan saabuunta sii soomaliya iskan maa Labi bar saawuna.
qumiyana ku siinin lacagta caaniin Dee lacagta aanan waa kana labi bar saawuna.
lacagtii lacagtii saabuunta xaq bay kuugu leedahay war adigu wax kastaba xaq bay inoogu leedahay haayo adaa u geystay adigoo meel kale ku maqan labiya badh labiya bar saawada kee
wax kastaba ha noqotay si wax kastaba ha noqotay.
maskaskoondhan mamasa labiya ma badh kartaa maaha waa qor saawuna keen labiya badh
waxaan imtixaanka yar maxay ahayd iyaduna niyo nayahay ney waxaad idhahdana wax kasta hore xaq bay kuugu leedahay war xaq bay kuugu leedahay annagu maxaanu xaq ugu leena maxaad ugu leedahay adigu adiga shabada maadaam dhulkaba jooga horta dhulka soo cagadeg adiga wuxuu saas leh saas adiga meel kale ku maqan
heya heyahe kaalay kaalay waa maxay ilaa jirka labigaga qubtaye saawuntii jirka keen
xaq bay kuugu waa naga leedahay tagado xaq la ilaahay Waa xaq yaa.
ilaahay baa dadka u kala xaqaa waaryaahe miyaad waalantihiin sadex waa saawuntii jirkaada keen saabin jirka maxaa maxaa ku gaadhay caanaha kugu qubtay.
waayo waxaas meel sawka caan kuwada yaaliin heer heer bay ugu yeerayaan ilaa heer ilaa aad ir wax caana kugu qubtee intaa iska qaado oo ee wallaahi ina xaq yeeraysaday xaq bay kuugu leedahay siinanta warniyow anigu kuma fahmina ee maxaad la fahantaa xaq- waxaan waxa- xaq bay kuugu leedahay aan odhanina bal aragnu soo dhigay xaggee soo dhigo garan maayo waxaan anigu yahay Ah.
inanta saamuunteeda sii saawuntii jirka keen waxaas waxa waxaa kuu Waa geystay maxay? Caanaha adinantaa adiga la dhan iyo weelkaa iyo caanaha dhan adeerka weydad jidhay nin wuxuu yahay meelay ka baqnayahay hey sa kuna saawuntii jirka ay keen ka qaado ka qaado adeero madabiyo ku jirin hey hey mar dambe hey yuu ku jirin awoowe hey Carar.
ee kaalay kaalay waar waa maxay taxankii taxanka la leedahay haddee laga tagardo heyahe Ah.
ee le le le le ilaa waa dhaybayaan caanuhiyey ah ilaa bano ku dhacay meel aan ka soo hiyey meel aan ka garan garan maayey maxay ee waa qaali lacagta dhaybayey Eh.
een hadda haka uga soo mara hadda nay soo waayo naa waxba hay soo marini war inaad irto- waa reer dheer aan ku warramo Eh.
xaq bay uleedo inanta dhay baa loo soo diray dhaydii waad ka qubtay haddii ay dhay soo weydo diwaaldilay adigu waxaan ku idhi halkii ay kuugu iman lahayd u sheegta xaq bay kuugu hanaga leedahay tagtaa mashruuc hanaga furan xaqlayni eeyahe Waaryahe.
hanaga furan mashruuc hanaga waariyaa wax ku sheega Ah.
xaq bay u leedahay ma sii mashruuc bay naga furanaysaa biyo waa xaggay kuugu timaaday hadda tira dhay baa laga doonayaa aanu waa dhay hanaga tagdhay Eh, ah waxaan idin idhi ah raggiinnii waaweynaa Mm.
horta baha ka qaltarna inta la Mm.
yidhaahdo caalamku dee way ku shaqaysataa innaga waxba kama faa'idno raggiinnii mas-uulka ahaa dantiinnii iyo danta u xil saaraydeen iyo tii waxqabsiga waxaa kaga habsaanteen bacalka soo maaha oo weliba dembiga Mm.
iyo beenta iyo qof lagu maago iyo qof lagu duro iyo hadal xumo iyo wax walba aad ka gudbinaysaan miya dadnima intaasaa dan moodano saasuu lagu foortano saasun baanaydi niyo maxaan yeelna warniyo madax weliba de raggiina da-aadana ah maba ku waxnaba xilxil bayna saarane Ah.
waxaan aan sidaa suunayna wax allaale wax dino innaga inoogu jirtaaba aanay jirin ah waxa weeyana ka kaaftoontaan baa wanaagsan oo danaha kale iyo ku aadaan waxyaabaha waajibkaynagu ah ee dalka iyo dadka iyo diinta intaba nagaga waajibka wallaahi waa dhabiyo bilaah bahalka faraha ka qaada awaagaag aad aad bay dhagaystayaashu u qoslayaan baan filayaa oo barnaamijkan wuu uga duwan yahay barnaamijyadii hore ee fanka iyo suugaanta ee ay ka dhagaysan jireen raadiyo muqdisho maadaama uu toddobaadkan marti noogu yahay een, sooraan oo ah nin fanaana oo bulshada dhexdeeda een, magac iyo maamuusba ku leh sooraan oo ee, su-aal kale haddii aan ku weydiiyo een, waxaa jirta een, iyadana een, majaajilo yaroo gaaban oo tidhaahda walaalayaalow idoortaye ku dooran mayno
waxaan kaan ujeedkeedu waxa weeye marka hore doorashada sii dambeynana inaga dad islaama bay nahay qofkii inuu yahay doorta maba aha waaga
markaa dad intaysa soo shaqxaan lacag ku bixinayo oo dhaqaale ku bixinayo oole i doorta Mhm.
marka hore waxa isweydiina muxuu dooraya marka uu waxiisu ku bixinayo hantidiisu ku bixinayo dadka ku khasligeena war i doorta uu leeyahay Mhm.
waa wax ka baxsan doorashada islaamka sida ay wax isu doorataan qofka waxaa la qaato in la yidhaahdo isagoo aan odhan doorta hadaan ku waa dooranay hagaag bal heestii Eh.
walaalayaalow idoorta codkaaga baxsan nagu maqashii een, sooraan oo adigaana sameeya sida aan filayo een, dee erayada aad mar walba isticmaasho majaajilada aad ku isticmaasho
waseegiraba walaalayaalo i doorta ee ku dooran may maxay igu diideen haddaan ku doorano annaga yaana dooranaya iyaguna doorashay doonayaan xataa waxaa tihi balduuma xataa waxaa maqlaya adoole balduuma xaaqday dadkaani dooran waaye eega miyay ahayd
haa walaalayaalow i doorta ee ku dooran may albardiulalow degaysta duuma xaaqday dadkan idiideenki dooran waayey walaalaya
wayba ku dooran waayeen waabay ku dooran waayeen maxay kugu dhaceen waabad habaartayba haddii ay ku dooran waayeen agaag tu kaloo iyaduna waxaa jirta aad u xiisa badan oo iyaduna gaaban sidaasoo kale riwaayadaas haddii aan wax ka xasuusto waa gabadh yar baa waynan yar oo caruuraasin waan gabaygaada ku idnaa keen waaweyn baa gabaygala himidaa gabayga oo markaasay tii annaba soo ma gabiyaynaba kasaan ku idhi anana maxaan idhaahaba kule dee wax kale ku hadla baan ku idhi dadka hore naga dhegaysa gabayadiina waxaasoo saan lacag siinaya markaasay igu diidaysaa intaa sharcashaan ku dayna wax noocaasa la haydo
marka inanta yari waxay ku tidhi baan filayaa waan gabyayaa haye anaga naga dhegaysanaakuilisay waaweyn baa la gabayga waxaa ma jirto tahan waxay tilmaamaysaa un waxay tilmaamaysaa un berigii hore dadka waaweyn baa wax laga dhegaysan jiray qofka qofku ka weeye wiil jiraari jira uu ka dhegaysan jiray laakiin xilliga la joogo qofku qofka ugu olaya muxuu sheegaya dabeedna waa sida wax waliba u kala lumeen baalaa la qaadanay dadku waa qof waliba waa siduu dooga u hadlayaa ilaahay gelin male waxaasuu jeedka laga aan ka lahaa taasuu leeyahay dadkii inay ixtiraamaan inku intaad joogteen mid quraa ku soo kordhay adduunyada midkii aad magac u bixin kari weydan aad tirahdeen garanwaa maxaan idinka dhegaysanaa garanwaa waa magaca adeerheedhe iska fadhiista oo iska nasta iska fadhiista maxaa la fadhiisan kari weydeen dabeedna maxaa doonaysaan markaa xilka iyo maamulka iyo wax kastana loo dhiibaan rabnaa xilka iyo maamulka haddii kale waan iska tahariibayna badaha kan ku dhammaanayna badaha ku dhammaanina e eedareedhe caruur baa tihiine annagaa odayaalehe annagaa waddanka iyo maamulka annagaa naloo daaya o dee waa daasheena iska fadhiista waa daasheena annagaa soo koray nebigka
war ilay belaayo waa tan oo kale nayaahe annagu maxaanu qabanaa dee iska fadhiista waa daasheena idinkuna annaguna waan idiin shaqeeyaynaa waan waan uga yeebanaa wax kasta waanu qabanaynaa maamulkaanu idiin daynaa iyo waxaanu qabanaynayba waayahay su-aal baan weydiinayaa maanaad weydiinaysaa su-aasha dad ka jawaabtid waanu idin dhegaysanaynaa haye waxaad sheegtaa waraabaha kiciyiiyo kaamsankee baa la qaatay
waraabaha ee kiciyiiyo kaamsankee baa la qaatay
waraabaha ciyaa iyo kaamusan dee waraabaha ciyaa iyo kaamusan waxa la qaatay waraabacya iyo kaamusan waxa la qaatay waraabe waa waraaba uun ama ha aamusnaado ama ha qayliyo waa waraabe uun caruur ee caruur waa iska waraabe waraab waa isku mid
haddaad sheegtaa ninka waranka kugu dhufta iyo ka kugu liliijiye keebaa xun
waranka ka kugu dhuftay kugu liliijiye keebaa xun
waranka ninka kugu dhufta iyo ninka kugu liliijiya waxa xun waxa xun ninka kugu dhufta iyo ninka kugu liliijiya oo isku mid labaduba waa ku dileen eeg caruur baa tahay midna wuu kugu dhuftay midna waa isku mid labadiba waa ku dileen
nin gogoshiisu waa maxay nin gogoshiisu ya ma ragga ragga gogoshiisu waxa weeye dee waa marka hore kadiifad dhigo furaash u dhigo go u dul saaro bustana u dhigo iyo barkimo wanaha iska jiibsado halkaa halkaa wanaagsan baa dee gogashiisa haddaba aan ku sheegna ma garanaysid maxaan garanayn waraabaa kiciya ka aamusaan ee kiciyaa la qaatay maxaa lagu qaatay dee kiciya casarka dheer baad ka xaroonaysaa laakiin ka ka aamusan iska kaa qabsanaya wallahi waa runtaa ayaae waa runtaae markuu ciyaabaad odhanaysaa waraabaa ciyaya laakiin kan isagoo aamusan buu ku soo gelaya oo kaamusan baa xun kaamusan baa la qaatay yaa xun waa runtaa anigaa gartay kaamusan baa xun oosanan kuu sheegay maxaad gaartay dee waa aye ninka waranka ku dhudhuftay ee kugu liliijiya dee ninka waranka kugu dhuftaa dee lagaaba gooyo ama dhiman tahay ama noolaata haye laakiin ka kugu tatira kugu liliijiya dee kaasaa xun wallahi waa runtaa ninka kugu liliijiya xun oo ku googooba dee waa anigaa gartay ka kugu liliijiya xun kuu sheegay
haye nin gogoshiisu ninka haddaan nabad ba lahayn magogol buu helaya ninka haddaanu nabad haysan gogol ma seexanayo wallaahi waa runtaa nimaan nabad haysanin gogolba ku seexan maayo gogoshiisu waa nabadda waa runtaayo waa dee waanigaa gartay waa nabadda iminka kuu sheegay layaahe warba kuu sheega haa
inantaadan yar hee annaga ha noodhan waanu tahriibaynaa haddaad talada noo dhiibi weydaane haa odayaashii idin dhalay ee idinka waaweynaa baanu dee maxaa hadda naga waaweyntii meeshii eeg idinka meherada idinka haysta hudheerkii idinka haysta ee meel kasta oodayin baa isku gooyey maxaa markaa de marka ma iska tahriibaysaan miyaa dee haawan isku darim haddii kala fadhiista annagoo idin shaqaynayo
wallaahi waa hadal wanaagsan ma annagii baa idin qa- meeshiiba waanu idin caburina haa oo adeer heedhi dee waan idinka waaweyna dee waa daasheen intaad soo qabateen waa qabateen iska fadhiisto
oo madaxda iyo waxba idinkaanu idinka dhignaa haa oo waanu idin eegnaa haa nayaga
wallaahi waa garay haddii kale miyaa tahriibaysaan haa haddii kala tahriibeyna oo ila tahriibtaba annaga u aabba ah tahriibtaba ila show heedhe ina wanaagsan baa tahay haa
odayaasha kale la tashanaynaay Eh.
taladaanu idiin dhiibi doonaay Eh.
adeer ma iska daynaysaan may adeer Ah.
may adeer waqtala iska tahriibin haddii ka hadda diiday bes bes ha tahriibina ha tahriibina Haye.
annagaa maamulka wax idinka siinaynaa Haye.
ma waxti meel walba odaba isku gooyey haa markaasaa leedan ha tahriibina haa waa runta waa yahay adeere Haye.
iibaane haa saddex casho iga warsu anaa dhallinyarta ku soo warcelinaya odayaasha oo dhan waa idiin daynayaan xilkaya waay iyo adeer Waay.
orod waay adeer liibaane haye wallaahi way ila garnaqsatay waryaadheheen waryaadheheen waxay tii waryaadheheen sow taala badhaadhay ma le waa runteeda waxay la tahriibayaan meelba waa loo dhiibi waa haddii mid qudhma meel loo dhiibo kaasi ay soolaa sida kaa aa iska sugteene waa runteed ano ila tayri bilaayeysana war dee waa maskax fiyo waxay tihi annaga maskaxyada fiyowo xoogga iyagaa fiyowo fadhiisan kari mayno idinkaa daale fadhiista haye waayo adeer waa ka soo tashanayna arrintaa ka soo tashanayna
waayay een sooranow een unsigaaga meel kale ka baxaya een iyadana bal dhagaystayaasha haatan sida tooska ah barnaamijka ee fanka iyo suugaanta ee radio muqdisho ka baxaya u dhagaysanaya bal u faahfaahay waxaa barnaamij ka sheekaynaya ee, dhaqaa- dumarku hadday dhaqaalaha qabtaaba gacanta ku dhigaan oo ninku boqolkiiba sideetan ninka reerkiisa maanta soomaaliya sabalgareeya ama biilka siiyaa Mhm.
boqolkii labaatan maaha boqolkiiba sideetan dumar baa siiya ujeedadan ka hadlayna waxay haddii dumarku ay macnihii ninku ninkuna mar haddaan reerka dee biilka ka bixin carruurta lamiyaa yidhi iskuulka ka bixinin Mhm.
Een, isna carruurta ka ugu weyn unbu noqonaya gabadhun baa xukunkeeda uu qaadanayaa Mhm.
Een, dunidana ilaahay raggii u dhiibay Een, ujeedkaanu kaga hadlayna gabadhaaniguna gabadhayda iyadoo meel yar ka shaqaysabaa nin gabadhiisa u shaqaysa aniga ilaasaani qaadsiiyey dabeedna waa kii ugu yidhi unsigaaga meel kale ka baxaya dee gabadhileen wax iula iiyo Jawa- jawaan buu ahaa baan filayaa een ninkii kula jilayay oo inta badan kula jila een riwaadaha yar ee gaagaaban ee aad samayso haa haye muxuu ku yidhi marka wuxuu igu yidhi gabadhaadu miyaanay askarka maqribka lagu iban oo miyaan unsiga lagu shigin miyaan lagu hogeynin ka gabadhiisa u shaqaysa
haye anna waxaan ku yidhi waa mee koob iyo tobankay timaada iyadoo sabcaan markaas kuwaa lagaa dulguura xaggay usoo sabcaan iyo iska aadin waa sheeko kale ha unsigaaga meel kale ka baxaya ku yidhi caawurtiyaagaa meel kale ka baxaya buu yidhi
hinaasoo kugu riday haye
anna waxa suurtiyaagaa meel kale ka baxaya gabadhii miskiinka carruurta u shaqaynaysan iska qabsada aniga islaamtay way shaqaysaa ايوه carruurtay waxaa iyadoo shaqaysaa ايوه anigu bila camal baana ايوه
markay doontay dee koob iyo toban warba ma kala helo koob iyo tobankay mar timaada mar sagaalkay timaada mar waxay imanaysaa marba waqti marka dambena waa بو بو بو بو warba ma kala helo meel khaldan baad iga bilowda yaa meel khaldan intii way shaqaysaa dii meel casarka dheer ama maqribka iman
ma timaadee koob iyo tobanka iyadoo tabcaha soo dhacda dee maxaa tabcaaniyey xagee ku tabcaani dee shaqadaan siin bow ah waan kuu warramo ee haddaanay gabadhu lixda unsan oo guriga iman oo oo gabadhu ma kuu jimcisaayo sidaa ma kuu masaajaysaa gabadhaadu ma ku duugtaa maaniga aa miyada ay bay soo dhawatay oo tabcahan halkaa ku dhacdaa xaggay ku tabcaantay Uts, araxan. waar waa lagaa dulguuri oo iyaga dulguuri dee nin uusigaagii baa meel kale ka baxaye
unsigaagiba hee masidaagi baa meel kale ka baxay war ma lagu hogeeyaa ma lagu foororiyaa oo qiiq ma lagugu shidaa sidaa ma lagu dhada habeenkii marba sidaa ma lagu qaadqaadaa maxaa la iqaaqaa managa kelimad baa kala hela wuri miyaan adigu qabin meelaa qaba ee waanad qabin haddaa yaa qaba waardi aan kuu warramo Ah.
ilaahay yidhi shaqayste ee haddaad maqasho qof habeenkii baa shaqaynaya aayad baa buubiya ilaahay wuxuu yihi wajacalnaa layla libaasa wajacalna nahaara macaasha maalintii shaqaysta habeenkiina seex taydu habeenkiina waa maqanta dee baleeg meel kale ku maqan
ayadda bay beenis aayad dhan bay beenisay adigiina ku beenis waaroo kackackac
waa hagaag sooranow intii aad dee mujaajilaysta ahayd waa wakti badan oo aad ku dhex jirtay fanka soomaalida bal dib ma u xasuusan kartaa caqabadii ugu darnayd ee intii aad majaajilada ku guda jirtay aad la kulantay wallaahi walaa anigu horta dhib badan yahay si caqabado badanna maan arag waxaan ka sheekeynaynaa waa wax aanan xitaa mushaar ku qaadin oo bulshadayda soomaaliyeed baanu ku noolahay oo dhaqaalaha xaggaa ka helaa waxaanu samaynaana waxa weeye caqaba dhibaatoo fara badan imika kun sabab guda mushkiladaasaan soo arkay daynan been sheega maaha wallahi ilaahay og tahay magaalada muqdisho joogna inaadheesa markaynaad hoostaas nin weyn ba ahay xagga heesu codku ka yarsin xariisinayaan moojaane
waa tahay muqdisho iyo sidii ay waaye waaye ahaan jirtay baad xasuusanaysaan u malaynayaa xaggaan ka xasuusan inaad markiiaan mililico malida weli markadeeska oo waxyaabihii hore ka xasuusanayo waayo waayo walaalaad yaadaad fiican tahay wallaahi
sooraan waxaa soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka fanka iyo sugaanta ee radio muqdisho waa hagaag sooraan waxaan soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka fanka iyo sugaanta ee radio muqdisho si gaarana farxad bay noogu tahay toddobaadkan inaad adigoo ah jilaa soomaaliyeed inaad ka mid noqoto fanaaniinta lagu waraysto barnaamijka fanka iyo sugaanta ee radio muqdisho ugu dambayntii halkan yaa ka salaamaysaa adigoo aad iyo aad u mahadsan halkan waxaan ka salaamaya bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo muslimiinta waxaan ka salaamaya deerdeerkeygayna waa la joogaayo maxaan ka salaama waxa weeye waxaan kale oo salaamaya in kasta oo jecel in ummadda soomaaliyeed ay noqoto dad ilaahay xagga ilaahayna ka baqa isla afkarta dadkii intay afkaranayaan oo afkarashadii baa inagu yar waxaa kale oo aan salaamayaa cid kasta oo danaynaysa bulshada soomaaliyeed werimarkeeda waxaan u rajaynayaa guul barwaaqo iyo bashbash iyo nabadqab
waa hagaag codka tolmoon ee dhegihiina soo gaadhaya waa ibraahim ismaaciil sugulleh oo inta badan bulshada soomaaliyeed ay u yaqaanaan sooraan toddobaadkan ayuu haddaba barnaamijka fanka iyo sugaanta marti noogu yahay isaga oo ku sugan magaalada burco ee gobolka togdheer barnaamijka waxaa idiin soo saarta islamarkaana idinla socodsiisa anigoo ah hinda daahir jaamac waa mar kale iyo barnaamijka fanka iyo sugaanta guud ahaana dhegaystayaalinta waxaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka fanka iyo suugaanta oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan radio muqdisho tan iyo toddobaadka dambe inta aan kulmi doonno waa aniga oo hinda ah waxaan idin leeyahay saa iyo nabadgelyo